mahmaahyadii cutubka labaatan iyo shanaad oo weliba kuwaanuna waa mahmaahyadii sulaymaan oo boqorkii yahuudaah oo xisqiyaah ahaa raggiisii ay soo guuriyeen waa u ammaan ilaah inuu xaal qariyo laakiinse waa u ammaan boqorrada inay xaal baaraan sida samadu u sarrayso oo dhulkuna uu gun dheer yahay ayaa qalbiga boqorrada loo baari karin lacagta wasaqda ka qaad oo dabadeedna waxaa lacag shubaha uga soo bixi doona weel boqorka hortiisa kuwa sharka leh ka fogee oo carshigiisuna xaqnimu ku taagnaan doonaa ha isweynweynayn boqorka hortiisa oo kuwa waaweyn meeshoodana ha istaagin amiirkii aad indhahaaga ku aragtay intii hortiisa lagu hoosaysiin lahaa waxaa kuu wanaagsan iyadoo lagu yidhaahdo halkan sare kaalay dirir degdeg ha ugu bixin waaba intaasoo aad ugu dambaysta garan weydaa waxaad samayn lahayd markii uu deriskaagu ku ceebeeyey dabadeed dacwaddaada deriskaaga kala dood laakiinse mid kale xaalkiisa qarsoon ha sheegin waaba intaas oo uu ku caayaa kii maqlaa oo aanay ceebtaadu kaa hadhin hadalkii si hagaagsan loogu hadlaa wuxuu la mid yahay tufaaxyo dahab ah oo lagu dhex sameeyey taswiir lacag ah kii caqli leh oo wax anaantaa wuxuu dhegta wax maqasha oo addeecda ula mid yahay hilqado dahab ah iyo wax laysku sharaxo oo dahab saafiye ah wargeeyihii aamin ahu wuxuu kuwii isaga soo diray ula mid yahay qabowga barafka cad oo wakhtiga beergoyska waayo isagu wuxuu qaboojiyaa nafta sayiidyadiisa ku alla kii hadiyad been ah isku faaniyaa wuxuu la mid yahay daruuro iyo dabayl aan roob lahayn waxa xaakin wax lagu oggolaysiiyaa dulqaadasho badan carab macaanuna laftuu jebiyaa malab ma heshay in kugu filan oo keliya ka cun waaba intaas oo intaad ka dheregto aad soo hunqacdaaye cagtaadu ha ku yaraato guriga deriskaaga waaba intaasu uu kaa daalaa oo uu ku necbaadaaye ninkii deriskiisa marag been ah ku furaa waa sida budh iyo seef iyo fallaadh af badan oo kale in wakhtiga dhibaatada nin aaminlaawe ah laysku halleeyo waa sida ilig jaban iyo cag murgacatay oo kale kii qalbi murugaysan u gabyaa waa sida mid maalin qabow huwiiska iska qaada iyo sida qal soodhe lagu shubo oo kale cadowgaagu hadduu gaajaysan yahay wax uu cuna sii hadduu haraadsan yahayna waraabi waayo dhuxulo dab ah ayaad madaxiisa ku tuuli doontaa oo rabbiguna waa ku abaalgudi doonaa dabaysha waqooyi roob bay keentaa sidaas oo kale carrabkii xam badanna weji cadhaysan buu keenaa in guriga dushiisa dhinac laga joogo ayaa karoon in guri weyn naag muran badan lala joogo warkii wanaagsan oo dal fog ka yimaadaa waa sida biyo qabow ay naf haraadsan u yihiin oo kale ninkii xaq ah ee kii shar leh isu dhiibaa waa sida durdur qasmay iyo sida ilbiyood oo wasaqowday oo kale in malab badan la cunaa ma wanaagsana sidaas oo kalena in ammaan la doondoontaa ammaan ma aha kii aan ruuxiisa u talin karinu waa sida magaalo duntay oo aan derbi lahayn oo kale